mas-uuliyiinta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ku kulmeen deegaan ka mida kuwii ugu dambeeyey ee ciidamada ay ka qabsadeen al-shabaab gudoomiyaasha labada gobol ayaa sheegay in weli ay harsan yihiin deegaano ay tahay in ciidamadu ay ka qabsadaan al-shabaab warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyahena v o a xuseen xasan dhaqane xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa safar dhulka ah oo uu muqdisho kaga soo baxay waxa uu kusoo gaaray xadka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe xildhibaan jacfar iyo guddoomiyayaasha labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa si wada jir ah saxaafadda kula hadlay inta u dhexaysa deegaanada ceelbaraf iyo ceeldheere ee gobolka shabeellaha dhexe xildhibaan jacfar ayaa waxa uu ka waramayaa deegaanadii uu soo maray iyo waxyaabihii uu kusoo arkay waayadan waxaan u malaynaa ma dhicin in safar inta aan ka soo baxa xamar soo mara shabeellada dhexe oo hiiraan mara oo galguduud u gudba ilaahay maanta uu noo suuro geliyey ayadoo wax shiddo ah iyo wax dhiba iyo wax aysan jirin oo si nabad aan kusoo wada marnay aniga iyo sheekh cabdulaahi aan ka soo baxnay shalay maqhribta muqdisho maantana aan joogno inta u dhexaysa ceeldheere iyo ceelbaraf aanna rabno inaan u sii gudubno ilaa aad iyo maar haddii alla yidhaahdo marnaba isku warsan doonno kana sii gudbi doonno haddii alla idmo inta dadka deegaanadan joogta oo ay ku kala dhex jireen inay isfahmaan ay diidanaayeen ay dhibaatada ku hayeen magaalooyinka aan soo marna hadda waxaan soo marnaa magaalooyin aan cidno aan deganayn oo ayagu ay ka baxeen dadkana ay ka baxsheen welina ay cabsigelin ku haayaan dadkaas waxaan leenaha marka cabsida ay idingelinayaan wax ka jira mala cabsi maanta ayagaa idinka badan guryihiinna iyo deegaanadiinna ku soo laabta dhib intay idiin geysan rabeen waa idiin geysteen dadkiinniyaa iyo ciidamadiinniyaa ogaaday iyo dowladda intuba tallaabta hadda laga qaaday iyo tan u dhimanna insha allah waxaan rajaynaynaa mar dhow qaybaha kaloo hadda ay haystaan ama ay weli joogaanna caga kuma taagna ayaguna waa kasii bixi doonaan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa sheegay howlgalkii socday in labada gobol uu maanta suurto geliyey inay isa soo gaaraan balse waxa uu tilmaamay in weli howlgalku aanu dhammaan shabaab waxaa mushkilo ah inay xaqiiqada fahmi waayaan la mushkilada waayo war haddii laysu yimid oo gacmaha laysu soo taagtay iyo haddii dadkii dhulka lahaa ay dareemeen oo khiyaaligii inuusan shaqaynayn ay fahmeen ayay wax ma dareemaan me waa maxaa mushkiladan rumayba ka dhigeen wxii moogtaadi wixii run maaha oo dadkii dhulka lahaa waa kanaa yaa shabaab waa dilaa fayrus ah intuu ku jiro dalka iyo dadka dhexdiisana nolol dadeed ma jirto intaasaa ballankeennu yahay dhinaca kale guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed miire makaraan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in muddo dheer uu rajaynayay in labada maamul ay isu soo gaaraan waxa uu intaa ku daray in qayb ahaan dhulka howlgalka uu ka socdo marka uu soo idlaado sidoo kale howlgalka uu ka bilaaban doono qaybaha ka dhiman gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe
maanta waxaan joognaa soona ceeldheere iyo ceelbaraf intuu dhexayso annagoo maaragtay meeshaan isugu nimid dhammaan halgankii la waday labada dhinac iyo labada gobolba guddoomiyaha hiiraan gobolka hiiraan iyo annagaa meeshaan maanta ku kulannay muddo dheer waxaan ku taamaynay inay labada gobol si xor annagoo gaadiidkeenna wadanno aan meeshaa rabna tegi karno beledweyne tegi karno gobolka shabeellaha dhex imaan karno haddaan ka dhammaystirno gobolladan inta ka dhiman maanta annaga waxaa ka dhiman gobolka shabeellaha dhexe haddaanaha qaybo badana dhiman laakiin hadda qaybta lagu wajahan yahay waxaa ka dhiman laba degmo oo haafaafaa ka dhiman degmooyinka waa gebagebay marayaan aadan yabaal iyo ruunirgood dhinaca kore waa loo jeesa doonaa oo webi ka duga laakiin hadda wiibika barya hawsha ay maraysaa waxaan rajaynaynaa inay qaybahaasna ay dhammaan doonaan kadibna ilaa galguduud laysla geli doono ilaa meesha ugu dambeeya inaan maaragtay galmudug aanaan laga soo xoray doono markii galmudug laga soo jeesto ayaa u jeesan doonaa kor hadduu ilaaha yidhaahdo idoo garba sima la yahay guddoomiyaha saaxiibkay iyo aniga muddo badan juqaa lagu jiray welina juqda waa lagu jiraa lagana bixi maaha intayba joogaan ayaga qayb ka mida ay joogto waxaan rabaa dadka deegaankan oo ilaa ceelbaraf ragga macaawisliydaaho joogo hadda dhulkaan aan marayna iyo dhulka ilaa saakaan soo marayne shabaab kuma jiro laakiin shabaab waxaa ah kuwa weli telefoonka ka hadlaayo kuwa maaragtay jawaasiista u ah kuwa xoolaha u qaadi jiroo weli dhuumaalaysaayo kuwaas haddaan la qaban shabaab weli nagama lugbe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne